horta jubbaland iyo puntland ka maqnashahoodu dee waa waa qayb weyn oo dee wixii in loo dhan yahay bay ahayd inay ka maqnaadaanna sababaa jiray wayna sheegeen qoraal bay ku sheegeen sababtoo shirkii dhuusamareeb ee labaad waa anadii ka soo baxay madaxweynuhu khudbaddii gebagabada wuxuu yidhi baarlamankaan kula noqonayaa oo ayagaa maaragtay inay ayaga ansixinayaan bay taasi noqotay tallaabadii xigtayna ra-iisul wasaarihii baa la heliyey oo dowladdii de wixii lagu heshiin fulin lahaydba meesha ka baxday bosishankoodu marka wuxuu ahaa de maxaan kaga lugo-aynaa meesha marka ma ahayn horta maqnaanshahoodu mid sabab la-aan horta intaa la fahmo waa loo baahan yahay markii taa dhinac la yskaga dhigo oo go-aanka ka soo baxay dhuusamareeb tirii la eego aniga xalan ahaan taa waa aniga fikirkayga wuu soo dhoweeyey murankii la isku mari la'aa sababta waxaa weeye qoladan filla soomaaliya waxay ku doodayeen dalka waxaan ka qabanaynaa doorasho codii qof hal qof oo aaminsan oo soomaaliya aana ma jirin oo xoog ogaal oo dalka ayaga lagu dara naftigooda dee marka taa waxaa loo arkayey inayn doorasho qofii coda qaban karin waa laogyahay yaa la sirayaa bay ahayd oo shakigaasaa la qabay marka mar haddii uu ka soo baxay qaraarkii ka soo baxay dhuusamareeb uu yahay doorashada qofkii codkayda in laga tegay doorashaduna wakhtigeeda ku dhacdo way soo dhoweysay wixii caqabadaha ee muranka go-aanka soo baxay marka wuxuu leeyahay xoogay challengeyaa laakiin wuu soo dhoweeyey meeshii laga wixii laysku hayay u weynaa waa laga yimid wixii iskugu soo aruraa waa technicality-ga waxa la yidhaahdo iyo xoogay qodob waxaa jira xagga constitutionality-ga iyo xagga awoodda waxaan maaragtay capacity-ga lagu maamuli lahaa waayo hadda maxaa la samaynayaa ma dhuusamareeb four ama afar baa la isugu imanayaa mise wixii lagu heshiiyey baa lasii saxar tiraya oo lasii hagaajinaya maya hadda waxaa la isugu imaanayaa xamar ninka la yidhaahdo madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland oo hadda garawa jooga xamar bay usoo socdaan xamar baa imanayaan xamar waa lagu saxartiraya heshiiskii dhuusamareeb waxyaabaha ay gobolladu ka qabi doonaan dooda oo xagga dastuurka ah waxa weeye guddiga doorashooyinka ee qaran awooddiisu waxa weeye doorasho cod iyo qof inuu maamulo oo oo qaran laakiin hadday doorashadii dadba noqoto waxay ahayd inay maamulaan gobollada inta badanna dee sideedaba doorashada maamulkeeda hoose waxaa leh gobolladaa leh marka waxaa hadda waxyaabaha u baahan in la meel la saaro waxa weeye yaa maamulaya doorashadii waxaa la yidhi hala ballaadhiyo meelaha codka laga bixinayo waxaa la yidhi nambarkii hala kordhiyo oo meesha konton iyo kow kal hore ahaa hadda halaga dhiga saddex boqol iyo kow way fiican tahay dama nambarka la kordhiyo oo legitimasigu kordhayo laakiin laba dhibaataa taala haddii lasii fogeeyo oo la yidhaahdo gobollada la gaarsiinaya dalkeenna magaalooyin tirtirsan baa leh awood ay ku martigeliyaan dad badan haddaan hadda kaaga soo qaado koonfurta haddii hadda la yahay jubbaland magaala madaxyada gobollada hala geeyo jubbada dhexe shabaab baa haysatay oo lama tegi kara bu-aale garbaharre waa la tegi karaa waa lagu qaban karaa laakiin garbaharre intee qof bay marti gelin kartaa haddii hadda xildhibaanada geda ka soo gelayo markii waxay noqonayaan maybe afar iyo toban ilaa shan iyo toban saddex boqol lagu dhufto shan kun afar kun shan kun baad ka hadlaysaa marka waa imaanayaan challengesyada noocaasi waa imaanayaan waxaa kaloo imaanaya meelahaas markii lasii geeyo fogfog dhulkan shabaab baa weli ka talaysa dhulka badidiisa ayagaa dhigtay garayn doona dadka ka soo baxaya haddii laga baxo meelahan waaweyn ee ciidamadan afrikaanka ee amniga haye iyo haddii lasii dhaafiyo meelaha ruralkaa la geeyo doorashada marka laga raabo gobollada qaarkood sida puntland oo kale tii al-shabaab baa soo saari doonta dadka soo baxay marka khatartaana way leedahay laakiin hadda waxaa laga hadlayaa waa technika iyo awoodda lagu martigelin lahaa iyo maahana way soo dhoweysay muxuur ahaan dhuusamareeb way soo dhoweysaa arintii waxaad ii sheegtaa say isku qaadanayaan ergooyinkan saddex boqol iyo kowda ee xildhibaankii u codaynaya dhinacna waxaa la yidhi doorashadu xisbiga ha lagu galo dhinaca waxaa la yidhi soo xulidda saddex boqol iyo kontonkan ha lagala tashto odayaashii dhaqanka iyo maamul goboleedyada dhinaca waxaa la yidhi aqalkii sare ha soo xulaan maamul goboleedyada waxaanoo dhan ee kala duwan say isku qaadanayaan may waxaanoo dhan wa isqaadan karaan waxaada isdiidaya maaha horta in la odayaashii dhaqanka la baladiyo oo meelihii maamul ka jira maamulka iyo ururadii bulshadu ay ka qayb galaan sistamkii aan hadda laba kun iyo lix iyo tobankii sistam fiican ma ahayn in wixii ka khaldanaa oo dhan la saxo oo dadka lasoo xulaya loo badiyo dadka soo xulaya way fiican tahay middan ku saabsan in xisbi lagu aado waxaan horta wuxuu ku dhacayaa four pointy five buu ku dhacayaa dadkii hab qabali ay ku salaysan tahay wax farqiga ma samaynaysa ninku isagoo keligii iska socdo oo shahaadada ka soo qaatay guddiga oo odayga oodu soo rekomandgareeyey iyo isagoo shahaado xisbi wato laakiin kursiga qabiil baa laho meeshuun baa loogu tegaya marka wax iska hor imaanayo oo macnaha hadda samaynayso ma laha oo xisbi furan oo ninku meeshuu doono ka tartamayo cod lagu kala baxaya ma aha kuraasi deegaanadii ay kalka hore ku yaalleen oo ree hebel kursigiisiibuu yaalleen ninka ree hebel ee imaanayo ama koofiyada xisbi soo xidha ama mid qabiil soo xidha halkaa kursi maad u tartamaysan meesha yaalla waa sidaa mar koofidaad ka hadashay adu muddaad ka maqnayd siyaasaddan tooska ah inkastoo siyaasadda dhinaca uga jirtay koofideed hadda gashanaysaa hadda wixii ka dambeeya qorshahaagu waa maxay koofiyadda qarankaan xidhanaya aniga xisbi national ah oo la yidhaahdo xisbiga nolosha iyo cadaaladda yaan madax u ahay xisbiyada qaran iyo dadaalka lagu wado in dalka uu doorasho ka dhacdo dalkana hore loo sii dhaqaajiyo baan ka mid noqonaya wixii dani ku dhaafsiin weydo oo la yidhaahdo maaragtay innagaa weli intaa uu jiro qaybta ah awood qaybsiga four pointy five dee koofiyadda oday way ku dhex ordhaysaayo deena waa waa reality jira ninana ma diido waxa bulshada ku dhex jira wax la diidi kara maaha annaga hadda qabiilku wuxuu weeye waxaa hadda waxba lagu qaybinaya laakiin waxaa la rabaa in la fahmo qabiilkan inuusan noqonin indiga meesha loo socday inuusan noqonin qaran loo socdo haddana maadaama xaaladdan ku jirta ay kugu qasbayso in waddo lasii maro minis laga dhigto laakiin loo gudbayo qarannimo inuu noqdaan baa muhiim ah dadka ku shaqaynaya
xisbiyadan la samaynayo markaad eegto waddanka imise xisbi buu qaadi karaa xilligan marka la joogo waddankan horta xisbiyo badan ooma baahno taariikhdeeni baa taalla lixdan iyo sideeddii doorashadii u dambaysay oo dimuqraadiga dalka ka dhacday axsaabta aad bay u tiro badnaayeen hadda naftigeedu axsaabta dadka markay hadda la diiwaan geliyey aad aragtid dadku tiibaa madaxooda ku jirto oo waxay leeyihiin maarag meeshi meeshi baa lagu noqonayaa laakiin haddii hadda somalilan oo kale laga soo qaado innaga horta waxaa la rabaa waxay waaye aragnimadii soomaalida naftigeeda in laga faa'iiday tii lixdameeyadii waxay khaladaadkaa ka jiray laga barto tii halka xisbi keliya ahaa ee militariga oo sanduuqa mid calanka ku sawiran yahay iyo mid yalow ah laysbarbar dhigayey in hadda somalilan oo kale waxaa laga qaadan karaa tallaabo fiican baa laga qaadan karaa example fiican baa laga qaadan karaa because waxay sameeyeen doorasho qof iyo cod ah oo oo oo free ah saddex xisbina way kusoo innaga waxay da xisbiyadoodii lagu galo doorasho inay wixii aan waxba haysanin meesha ka baxaan wixii laakiin aas-aaska meeshaa iman kara in la yidhaahdo kuwanaa noqon karaa axsaab mucaarada hadda da axsaabta la registergareeyana waa kumeelgaad qiimeyn labaad baa lagu celin doonaa qaar badan inay ku hadhaan baa dhici karta isku tag inay sameeyaan oo dallada noqdaanna way way dhici kartaa anigu waxaan qabaa in axsaabta lasoo yareeyo hadday ugu badato habka ay somalilan raacday oo kale maybe la raaco haddii waxa lagu darayana mid iyo laba ay noqoto oo ay soo yarayso inay weji qabiil yeeshaan xisbiyadu haddii laakiin lasii daayo reer reer bay tegi tahay inta inta beelooday jirta in la ego xisbiyaa samaysa khibrad baad u leedahay maamul hay-adeed heer qaran heer gobol bal waxaad wax yar ka hadashaa waxa ka qaldan maamulka iyo dhismaha dowladnimada soomaaliya waxa meesha khaladka ugu badan ina kaga jiro waxaa weeye waa dowladnimada dowladdu waxaa weeye inay ku dhaqanto sharci cid walba og tahay ciddii jebisana lagula xisaabtami karo innaga soomaaliya ku dhaqanka sharciga beri horaa laga tegay saraynta sarraynta sharciga waxaa la yidhahdo xukuma saddex waxyaaboodo asaasi oo ah dowladnimada saddexdiiba midna ma hayna annaga waxaan la yidhaahdo effective procracy maamul dowladeed oo taxan oo awooddu ilaa ninka u hooseeya leeyahay oo ilaa wasiirka isku soo xidhmaysa oo qaban karta khidmadihii dadku u baahnaayeen waxbarasho ha noqoto caafimaad ha noqoto dhaqaale ha noqoto amni ha noqoto law enforcement authority oo adag hay-ado sharci ilaalin oo ciddii jebisay sharciga qaban kara independent judiciary system hab garsoor oo ka madax bannaan awoodaha maamulka iyo sharci ilaalinta oo u garsoori kara oo qofka lagu xadgudbo u xaq celin kara oo dawladda naftigeeda xakamayn kara waddadeediba ma haynayna hadda nimankii ciidamadii iyo sharci ilaalinta ah ee hadda waxaan u jeeday waxaa laleeyahay oo me- social mediaha qabsaday fahad yaasiin iyo xasan sheekh baa wada hadlay oo siyaasadihii iyo ra-iisul wasaare la magacaabay fahad yaasiin waa taliyihii nabad sugidda waxa ayaan daraa inay xitaa xisaabtii mucaaradkii lid- eh, nimanka madaxda u ahaaba ay intertain garanayaan waxay idin yidhaahdaan iska casil taliya ciidanka adoo ah siyaasadna ma dhexdhexaadin karti ma soo gelin karti casil dadna siyaasadda u orad markaa haddii kale halkaa ku eko u dhexee xisaabta mucaaradka iyo madaxweynaha iyo kulli u dhexee hay-aduhu waa inay noqdaan hay-ada qaranoo dadka u siman marka innaga qaabkii dawliga ahaa ma hayno aqoonteedu way yar tahay ee, wax hadda isku- isku dayidna habkan hadda garsoorkeenu lamaba dhihi karo sharci buu ku dhisan yahay oo golihii ga- adeega garsoorka lama samaynin ee, maxkamadda dastuuriga aada loo buunbuunaya aniga wax weyn ooma arko maxkamadda dastuuriga mandate-ka waxaaba la siin karaa maxkamadda saraa la siin karaa laakiin horta ma dhisan yahay habkii garsoorka oo garsoorayaashayaa soo xulay ee, maxay leeyihiin qualificationka ay leeyihiin ee, marka horta meelaha ugu liidata wixii dawliga ahaa idil waxna kama hayn ee, sharcigiina laguma dhaqmayo waa nin tooxis weye nimanka madaxda jooga waxay doonaan bay samaynayaan xalka al-shabaab waa maxay al-shabaab waa laga adkaan waayey ciidamo afrikaana kuwa internationaala kuwa fara badan oo soomaali waa laga adkaan waayey laba waa mid waxa xagga iyo xagga uu ku dhimanayo waa wiilal soomaaliyeed iyo in lala heshiyo la yidhaha soo fadhiista calanka madow tuura calanka buluugga qaata bambaanooyinkan iyo waxaad qarxinaysaan joojiya kaale ka qayb galoo awoodda baa qayb ka noqdo oo dalkan haddego oo soomaaliya has ku tashato hadday diidaan ciidamadan ajnabigan iyo waxaan iyo ma xallin karaan shabaab soomaali baa xallin karta hab soomaali ha lagula dirirho oo- oo sidan si lagu jiri karo oo maalin walba hotel baa la qarxiye iyo suuq baa la qarxiye iyo haween iyo carruurta dhiigooda la daadinayo sabab la-aan wax soconaya maaha soomaalida markaas ku tashato een igaad baad la soo shaqaysay ka waran siyaasadda gobolka soomaaliya kenya soomaaliya etoobiya soomaaliya eritrea soomaaliya jabuuti Eh, de innaga regionkan baan ka tirsannahay igad la yidhaahdo annaga hadda dhulkii soomaalidu saad la socotid ugu kala qaybsanay shantii soomaaliyeed baa madaxeenna ku qoran calankeenna xidigtiisa ku taalla labadii jam- eh, xorta noqoto soomaali jamhuuriyadda soomaalida samaysay jabuuti gooni baan isku taagaynaa bay yidhaahdeeno waa la ogolaaday laakiin eh, soomaalida etoobiya iyo kenya ku wada jirta manayna ogolaanin manaynan eh, talana kamana yeelan Eh, laakiin hadda tabar iyo hankii ahaa soomaali weyn iyo qabkii waxaad moodaa ayaan daro inuusan muuqanin waxaa hadda ka hadlaynaa tii yarayd ee xorta ahayd ayadi ma lahayn karaa gacanta ma lagu hayn Eh, waa doqonnimo haddaan nidhaahno oo etoobiya iyo kenya iyo baa soomaali noo dhistay soo dawlad soomaali oo xoog badan noo soo celinaysa waa iska caqlixumo weeye taa dee caruur mooyeene nin weyn eh, waxgarada looma sheegi karo. laakiin annaga maadaamay tabarta annadu sidaa tahay eh, in hadda annaga aan isku mashquulino rijinkaa kale iyo dawladaha kale eh, waxaa ka muhiimsan tenable horta inaan qodaxda salka ka bixino aan dawladdeena soomaalida dejinno soo celinno heybadeedii eh, sharafteeda soo celinno dadkaas soomaaliyeed ee kenya iyo etoobiya ku jirana ee ayaga ay noqotay innaga mowqifkeennu ee dawladahaas xidhiirkooda naftigeenu say dadkaa oola dhaqmaan iyo dadkaasi say u wanaagsanaadaan buu noqonayaa xidhiirka iyagu la waa dad soomaaliyeed innagana waxba uma kale lihin oo ka xamar ku dhashayna jigjigu berri guri ka dhisanaya ka jigjigo ku dhashayna ee, wuxuu degayaa maaragtay jawha- jawhar buu makhaayad ka furanaya marka waxaan nahay hal dad baan nahay hal qabiil baan nahay in dawladaha xidhiirkana wuxuu noqon doonaa marka dadkaasay rabaan inaan anagu ku taageero dawladahana aan idhaahno xidhiirkeenu wuxuu ku ekaanaya sida dadka loo- loola macaamilo Een, hal arrin baan rabay inaan wax kaa weydiiyo kasakooyin siyaasiga iyo doorka aad ku lahayd gobolka Ee, dhinaca kale marka laga eego waxaa tahay oday soomaaliyeed dhaqan-yaqaan baa tahay war waxaad ka warantaa dowladnimada soomaaliya marka laga hadlayo dhaqanku ma toosin karaa dowladnimada Ee, maya innaga dhaqankeenna wuxuu waxuu u badnaa raacata dad raacataana way jiraan dee in beeraley ah in kalluumaysataa in xeebaha u badan oo reer magaala laakiin innaga waxaan nahay dadka xududiisa raacatay ahayn soomaalidu waxaa la yidhaahdaa waa dad dagaal oo culturekoodu dhaqankoodu waa dhaqan dagaal laakiin haddaad fiirisid soomaalidu maxay ku diriri jirtay soomaalidu geel bay ku diriri jirtay dagaalada soomaalida aad maqlaysid waxa gundhigu waa geel wixii soo raaca waa geelu wuxuu rabo biyaha iyo darka iyo daaqa iyo oo meelaha geela ku fiican ba haddana lagu sii dirirayo maamaah bay yidhaahdaan marka waxay waxay ahayd marka caqligooda wuxuu ahaa hashaasaa la isku diriraya hasha geela waxay yidhaahdeen ama xeradaada ha ku jirto ama xere in adeerkaa ha ku jirto dawladda meesha hashi bay geliyeen hadda marka waa ma adugu haysaama in adeerka ha hayo waxyaabahan la dhaqaaqalaanay ka mid tahay waxaa la rabaa inaan ka soo gudubno qabiilkii inay dawladdu beddesho oo ay noqonin xeradaadii xere in adeerkaa ay noqoto xero soomaali oo idin deeqday inay ku jirto oo ka dhaxayso